بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo soo bandhigay heshiis xabad joojineed oo uu wakiil kaga yahay maamulka sahaynada haddaba muxuu ka kooban yahay heshiiskaasi iyo udan gaar ah ugu jira mise laga yaabaa inay aqbalaan kooxaha muqaawamada filistiin dowladda dabadhilifka imaaraadka carabta oo sare u qaaday faragelinta ay ku hayso dalalka dhacabariga qaaradda afrika iyadoo boobaysa dhaqaalaha dalka soomaaliya donald trump oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee amerikaan ah oo maxkamad la soo taago kadib markii ay maxkamad maraykan ah sidaasi go'aamisay maleeshiyaadka xuutiyiinta oo sawaariikh iyo diyaarado daroonis ah ku weeraray maraakiib ku safraysay biyaha badda cas ee mandiqadda khaliijka inta badan dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga nato oo taageero u muujiyey dowladda yukrein laguna biiriyo isbahaysiga islamarkaana ciidamo ka socda nato loo diro dhanka yukrein maxaan ka naqaannaa tobanka dowladood ee soo saara suufka dharka laga sameeyo islamarkaana suufkaasi u dhoofiyo daafaha caalamka qodobadaas iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale kusoo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka jo baidan ayaa xalay ku dhawaaqay heshiis xabad joojineed oo uu wakiil kaga yahay maamulka sahaynada isagoo xusay in qodobada heshiiskaas uu ka kooban yahay uu aqbalay maamulka sahaynada kooxaha muqaawamada filistiin ayuuna ugu baaqay inay si deg deg ah ay ku aqbalaan heshiiska si loo joojiyo dagaalka khaza islamarkaana dhinacyadu ay isweydaarsadaan maxaabiis haddaba si aan wax badan uga ogaanno heshiiskaasi maraaxisha uu ka kooban yahay iyo ciddii ay dani ugu jirto waxaa inoo falanqaynaya oo barnaamijka inagala qaybgelaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah aad baad u mahadsan tahay suheyb iyadoo dagaalka ka socda magaalada khaza uu lugta la sii gelayo bishiisii sagaalaad oo xiriir ah xoogga muqaawamaduna ay muujinayaan wax iska caabin aad u adag oo ay kala hortageen ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda ayay mar kale soo baxayaan warar sheegaya in heshiis xabad joojin ah laga gaaro dagaalada culus ee ka holcaya magaalada khaza madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa xalay jeediyey kelimad maqal ee muuqaal ah oo kaga hadlayo dagaalka magaalada khaza baiden oo u muuqday mid u turaya yuhuudda sahyuuniyadda oo si aad aan loogu dhiigbixiyey dagaalka ka socdo jiida khaza ayaa iclaamiyey inuu soo jeedinayo heshiis cusub oo xabad joojin ah qodobadan heshiiskan ayaa ee wax yar un ka duwan heshiisyadii hore u fashilmay baydan ayaa ugu horreyn ee wuxuu ugu baaqay xoogga muqaawamada falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda sahyuuniyadda inay u dhiganuglaadaan baaqyada caalamiga ah ee soo jeedinaya in lasoo gebagabeeyo dagaalka khaza khudbadda uu akhrinayay ayuu ku soo bandhigay dukumiintii ay ku cad yihiin qodobada lagu heshiinayo sida loo soo gabagabeyn karo dagaalka magaalada khaza maxaabiista ay iswadaarsan karaan labada dhinac iyo muddada ay soconayso xabad joojinta ugu horeyn wuxuu sheegay in saddex marxaladood uu ka kooban yahay heshiiskan isaga uu soo bandhigay qodobka koowaad wuxuu dhigayaa in dhammaanba dhinacyada oo ula jeedo maamulka yuhuudda sahyuuniyadda iyo xoogga muqaawamada ay u hoggaansamaan khariido amba maab jeexaya in dagaalka magaalada khaza lasoo gebagabeeyo islamarkaasna xabad joojin kaamil ah lagu dhawaaqo maxaabiistana la iswadaarsado jo biden wuxuu soo jeediyey in xabad joojintu ay socoto muddo lix isbuuc ah waa muddo hal bil iyo laba isbuuc ah sidoo kale wuxuu soo jeediyey in si kaamil ah ciidamada yuhuudda ay kaga baxaan magaalada khaza deegaanadii ay ka soo galeen inta wadahadalladu ay socdaanna ee lasoo gebagabeeyo dagaalka wuxuu si gaara u sheegay in deegaanada dadku ay degan yihiin ee magaalada khaza ciidamada yuhuudda laga soo saaro kadibna muqaawamada filistiin iyo ciidamada yuhuudda ay isweydaarsadaan ee maxaabiis isugu jira ee dadka waayeelada ah dumarka iyo dhaawacyada boqolaal ka mid a maxaabiista falastiiniyiinta ahna laga soo daayo xabsiyada yuhuudda sidoo kale wuxuu soo jeediyey in la daayo qaar ka mid ah maxaabiista yuhuudda laga haysto ee muqaawamadu ay ku qabteen howlgalkii duufaanta laksa ee soo bilowday bishii oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka jo biden sidoo kale wuxuu ku soo daray soo jeedintiisa cusub in maalin walba magaalada khaza la geeyo lix boqol oo ka mid a gaadiidka shaaximan si halkaas gargaar ay u geeyaan xooga muqaawamadana wuxuu u baaqay in qodobkan ay aqbalaan sidoo kalena shacabka falastiiniyiinta ay dib ugu soo laabtaan dhammaanba magaalada khaza xaafadihii ay ka deganaayeen hogaamiyaha dowladda saliibiyadda maraykanka wuxuu intaas ku daray in lixda isbuuc ee xabajoojintu ay soconayso laga dhiga marxaladda koowaad ee kooxaha muqaawamada iyo maamulka yuhuuddan ay sii wadaan wadahadaladooda ku aadan xabajoojinta in la ballaariyo heer la gaarsiiyo in dhammaanba dagaalka magaalada khaza lasoo gabagabeeyo biden oo u muuqday inuu canaananaya islamarkaasna eedeynayo kooxaha muqaawamada ayaa sheegay in haddii ay aqbalaan heshiiskan darafkooda uu ka soo dhammaynayo dhanka maamulka yuhuudda oo u muuqday nin isagu wakiil ka ah yuhuudda oo ka gubtay dhiigbaxa joogtada ah ee ku socda ciidamada yuhuudda askarta maalin walba laga dilayo gaariidka gaashaaman ee la gubayo sawaariikhda maraykanku ugu deeqo yuhuudda oo runtii burburinaysa magaalada qeybo ka mid ah qaarkoodna aysan wax hadaf ah xaqiijin arrimahaas ayuu ku dhawaaqay jo biden durbadiibana kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ayaa iyana shir jaraa'id qabtay oo ka jawaabay ugu horreyn waxay sheegeen in dagaalka ay kula jiraan yuhuudda sayuuniyadda uu yahay mid sharci ah uuna sii socon doono ilaa dhulka falastiin laga xuraynayo mar ay gudagaleen soo jeedinta jo biden waxay sheegeen in iyagu ay doonayaan xabadjoojin daa'im ah iyo in ciidanka yuhuudda ay ka baxaan dhammaanba deegaanadii ay ka soo galeen marinka khaza wixii ka dambeeyey ee bartamihii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay wixii intaas ka sokeeyana haba yaraatee aysan wax wadahadal ah ka furnayn waxay yidhaahdeen shacabka falastiin iyo muqaawamadoodu waxay go'aansadeen in wax iska caabinta iyo dagaalka yuhuudda ay sii wadaan haddii aan la dhaqan gelinaynin xabajoojin waarta ciidanka yuhuudda ee magaalada ka baxaynin isla markaasna aan dib loo dhisaynin magaalada wax intaas ka sokeeya ma qaadan karna ay yidhaahdeen iyagoo si toosa ugu jawaabaya jo biden sidoo kale kooxaha muqaawamadu waxay sheegeen in maxaabiista ay ka hayaan yuhuudda ay marinayaan hanaankii ay u dejiyeen howlgalkii duufaanta alaksa oo ahdaafta uu xaqiijinaya ka mid aheyd in maxaabiista yuhuudda lasoo qabto kadibna lagu soo furto ee kumanaan ka mid ah shacabka muslimiinta filistiin oo muddo tobannaan sano ah ku jilbi xiran xabsiyada yuhuudda ee dadka lasoo deynayo ee muqaawamadu ay codsadeen in lasoo xoreeya waxaa ka mid ah dad xiran in ka badan afartan sannadood iyo kuwa ku xukuman xabsi daayin oo gaboodfalle aad u xoogan ciidamada yuhuuddu ay ugu geysanayaan xabsida dadka lagu tacdiibiyo ee ku yaala dhulka filistiin ee yuhuuddu ay gumaysato maamulka yuhuudda sahyuuniyadda oo isna jawaab kooban ka bixiyey soo jeedinta jo biden oo isaga wakiil ka ahaa wuxuu sheegay in ay aqbali karaan laakiin marnaba aysan ka gorgortami karin in maxaabiistooda loo soo daayo oo muqaawamadu ay soo daayaan afhayeen u hadlay benyamin netanyahu ayaa sheegay in wax walba ay wadahadal ka gelayaan laakiin aysan doonaynin in khaza ay ka soo laabtaan iyagoo faramaran oo ula jeedaan in maxaabiista yuhuudda ee dib loo soo celiyo oo muqaawamadu ay sii daayaan waxaynu ognahay in yuhuudda sayuuniyadda gaar ahaan maamulka benyamin netanyahu ee uu cadaadisyo xoogan kala kulmaya dowladaha reer galbeedka oo maraykanka iyo ingiriiska ay ugu horeeyaan kuwaasoo lacago bilyanis ah bil walba ku siinaya dagaalka uu ka wada magaalada khaza sidoo kale netanyahu wuxuu cadaadisyo kala kulmayaa xisbiyada siyaasadda iyo shacabka yuhuudda kuwaasoo codsanaya in dagaalka lasoo gebagabeeyo isla markaasna maxaabiista aan laynin wararku waxay intaas ku darayaan in durbadiiba dhinacyadu ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo waxaa laleeyahay magaalooyinka dooxo iyo alqaahira waxaa ka socda dadaalo mar kale laisugu keenayo dhinacyada dagaalamaya oo la doonayo in soo jeedinta biden ee la dhaqangeliyo suheybo waxaa isweydiin mudan maxaa xilligan ku soo beegay in joe biden isagoo uu afhayeen u noqdo maamulka yuhuudda sahyuuniyadda uuna soo jeediyo qodobada ay macquul tahay in lagu soo gebagabeeyo dagaalka magaalada khaza cawaamil fara badan oo isbiirsaday ayaa la rumaysan yahay in arrinkaasi ay sabab u yihiin midda koowaad waxay tahay in ciidanka yahuudda haba yaraatee wax guulaha uusan ka xaqiijin ee dagaalka magaalada khaza oo aan ka ahayn inuu burburiyey toddobaatan boqolkiiba dhismayaashii magaalada inuu leeyay dad ka badan soddon iyo lix kun oo shacab falastiiniyiin ah ilaa iyo haddana uusan jirin hal maxbuus oo isagoo nool ay soo furteen xataa miidadka maxaabiista lagu dilay dagaalada oo muqaawamadu ay iclaamiyaan ilaa iyo hadda hal bakti oo ka mid ah maxaabiistaasi yuhuudda sooma furanin guuldarrooyinkaas isxigxiga ayaa la rumaysan yahay in maraykanku uu hadda go'aansaday inuu soo farageliyo xaaladda magaalada khaza uuna ku eegan waayo maamulka yuhuudda jabkan aadka u xoogan ee milatari ahaan soo gaaraya waxaan ognahay in ciidamada yuhuudda ay yihiin kuwa ugu awoodda badan mandiqada loo bixiya bariga dhexe marka laga hadlayo saanadda milatari ay ku qaalabeysan yihiin xooga muqaawamadu sideedda bil ee dagaalkan uu socdo waxay dhulka geliyeen heybaddii ciidanka maamulka yuhuudda oo dowladaha dawaaqiidda carabta iyo kuwa dabalilifyada ee ka jira mandiqadda ay ka heybeysan jireen awooddooda gaadiidka caanka lagu magacaabo merkava ayay ku burburinayaan garneelo aad u tayayar oo nuuca garbaha laga rida ah maalin walba waxay soo ridayaan diyaaradaha daroniska ku waxbasaasa noocyada ugu caalamisan ee maamulka yahuudda uu leeyahay arrimaha kale ee layaab kale waxaa ka mid ah kooxaha muqaawamada ay xaqiijiyeen in ciidamada yahuudda ay runtii ku hanaageen xaafado badan oo ka mid a magaalada sida mukhayamka jibaaliya khan yunis iyo deegaano fara badan sida tarabtarabta ah ee ciidamada yahuudda ay u leynayaan kooxaha muqaawamada waxay ka caraysiisay reer galbeedka gaar ahaan maraykanka oo maamulkan tabataaban jiray isla markaasna ka dhigi jiray mid horor ah oo dowladaha dawaaqidda carabta ee mandiqadda ee lagu cabsigeliyo heybadaas oo la jibiyey muqaawamaduna ay sanka ka jibiyeen ciidanka yahuudda amerikaanku waxay aaminsan yihiin inaysan maslaxad ugu jirin taageerada milatari ee yahuudda ay siin jireen sidaas daraaddeed fashilka ciidanka yahuudda in la yareeyo khasaa'irka bashariga ana la yareeyo ay go'aansadeen arrimahaas ayayna falanqeeyaashu ay ku taxliilinayaan suhiiba waxaa kala xusid mudan in maalinkii jimcaha ciidamada yahuudda si kaamil ay kaga baxeen deegaanada waqooyi ee marinka khaza halkaas oo muddo labaatan maalmood ah ciidamada yahuuddu ay dagaalo culus ay kula jireen xooga muqaawamada jabaaliya runtii waxay bannaanka soo dhigtay taagdarida ciidamada sahayiinada halkaas ayaa ciidamadoodii lagu leynayey ee qalabkoodii ugu casirsanaa ayaa lala wareegayey runtii tadawuraadka muhiimka ah ee dagaalka kusoo kordha waxaa ka mid ah in iyadoo yahuuddu ay la rafanayeen dib u soo ceshashada maxaabiistii looga qabtay howlgalkii duufaanta alaksa isbuucii lasoo dhaafay muqaawamadu ay askar hor leh ay ka qabteen iyagoo nool iyo iyagoo meyd ahba ay gacanta ku dhigeen runtii arrintaas ayaana indhaha caalamka waxay ku jiirisay dagaalka magaalada khaza oo u muuqday jugjug meesheedii joog yahuudduna aysan wax natiijo ah xaqiijin muqaawamaduna iska sii wadeen taqadumkooda iyo inay dhulka ku jiidaan heybadda ciidanka yahuudda sayuuniyadda marka dadka wax taxliiliya waxay leeyihiin soo jeedimaha joe biden benyamin netanyahu markan waa uu ku khasban yahay inuu ajiibo sababa la xiriira cadaadiska gudaha iyo midka caalamiga ah ee sii kordhaya ee maamulkan uu la kulmayo
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطرون waa hagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay aalaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir moxamed iyo ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suhib dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan soo dhoweeya walaalka maahir maxamed si uu inoogu soo qabto wargeyska ugu horeeya ee xiga dhankiisa haye maahir waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inoogu horeeya xubinteenna maanta waa alqudus al carabiya oo fadhigiisu yahay dalka ingiriiska wuxuu wargeysku daabacay warbixin ku saabsan xiisadda ka dhex aloosan shiicada iyo reer galbeedka ee ka taagan biyaha badda cas halkaasi oo saacadihii u dambeeyey ay weeraro daroon ah ka dhaceen wargeysku wuxuu sheegay in kooxda xuutiyiinta ee fadhigeedu yahay dalka yemen ay weeraro loo adeegsaday sawaariikh iyo diyaarado daroonisah ku beegsadeen maraakiib ku safrayey biyaha badda cas ee khaliijka xuutiyiintu waxay sheegeen in mid ka mid ah weeraradaasi ay ku beegsadeen markabka diyaaradaha maraykanka ximbaara kaasi oo marayey biyaha badda cas weerarkaasina uu u dhacay si daqiiq ah waa sida ay hadalka u sheegeen war-saxaafadeed uu ku saxiixnaa afhayeenka kooxda yaxya sariic ayaa lagu yidhi ciidamada gantaalada iyo kuwa badda ee xuutiyiinta yemen waxay si wadajir ah u fuliyeen howlgal milatari oo lala eegtay markab laga leeyahay maraykanka oo lagu magacaabo aisenhower kaasi oo marayey biyaha badda cas waxaana lala beegsaday gantaalo baaliistig ah waxaana hadafkaasi loo beegsaday si sax ah ayuu yidhi sariic ciidamada maraykanku waxay dhankooda shaaciyeen in saaka oo sabti ah ay burburiyeen ilaa afar diyaaradood oo ah nooca kuwa aan duuliyaha lahayn oo ay lahaayeen xuutiyiinta taliska mandaqadda dhexe ee maraykanka ee loo yaqaan santicom ayaa war qoraaleed uu soo saaray ku yidhi xuutiyiinta ay iiraan taageerto ee yemen ayaa weerar diyaarad aan duuliyo lahayn ka soo abaabulay deegaanada ay ka maamulaan dalka yemen kaasi oo ku sii jeeday dhanka badda cas warka ka soo baxay santicom oo sii socda ayaa lagu yidhi diyaaradaha darooniska ayaa ku burburay badda cas iyadoo aanay wax khasaaraha soo gaarin ama aysan haleelin maraakiibta maraykanka kuwa isbahaysiga iyo kuwa ganacsiga midna waa sida uu hadalka u dhigay taliska santicom mayru waad mahadsan tahay qodobka inoo xigay ee xubinteena wargeysyada maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda financial times ayaa daabacday maqaal ay uga hadlayso sare u qaadidda uu imaaraadka ku sameeyey faragelinta uu ku hayo dalal badan oo dhaca qaaradda afrika majalladdu waxay ugu horreyn maqaalkeeda ku muujisay sida xukuumadda abudubay ay muddooyinkan dambe xoogga u saartay sidii ay dhidibada ugu sii aasi lahayd wujuudkeeda mandiqadda weliba iyadoo guranaysa khayraadka ay muhiimka u aragto samaynaysana maalgashyo ay kaga soo xaroon karaan malaayiin dollar mid ka mid ah waddamada dhaca qaaradda afrika ee uu imaaraadku ku sameeyey maalgashyada xooggan waa dalka south africa maxamed bin zaayid ayaana sannaddii labada kun siddeed iyo tobankii waxa uu fangareeyey lacag gaaraysa ilaa hal milyan oo dollar si dayactir loogu sameeyo geegada diyaaradaha ee waddankaasi qorshahan ayaa ahaa mid uu imaaraadku ka damacsanaa inuu ka soo xareeyo dakhli ka fara badan midka uu ku maalgeliyey sida in saami weyn uu ku yeesho dhaqaalaha billaha iyo midka sanadlaha ah ee ka soo xarooda garoonkan diyaaradaha imaaraadka oo markan muhiim u arkay maalgashiga uu ku sameynayo dalka south africa ayaa intii u dhexaysay sannadihii labada kun labaiyo labaatankii ilaa labada kun saddex iyo labaatankii waxa uu waddankan ku sameeyey maalgashigii ugu xoogganaaya afrika isaguna fangareeya adduun lacageed oo gaaraya ilaa boqol iyo toban bilyan oo dollar waana sida ay sheegtay saxiifaddan ingiriiska abudubay ayaa maalgashyadan ku samaysay qaybo kala duwan sida tamarta lasoo cusboonaysiin karo macdanta hantida maguurtada ah isgaarsiinta beeraha iyo wax soo saarka kale ee ay muhiimka u aragto ee caalamka laga iibin karo dowladda shiinaha ayaa middan si aad ah uga xumaatay maadaama si aad ah ay ugu hanqaltaagaysay in maalgashi ballaaran ay ku samayso dalkan kadibna ay iyaduna ka daabulatay wixii nafica ah iyadoo halkaas ka samaynaysa faa'iido badan ugu dambayn maahirow saxiifaddan iyadoo soo xiganaysa saraakiil reer galbeed ah ayay sheegtay in wujuudka sii xoogaysanaya ee imaaraadka ee afrika uu caalamka u yeeli doono weji cusub maadaama mandiqaddan ay tahay mid hodan ku ah khayraad kala duwan waddamo badan oo reer yurubna ay u soo hanqaltaagayaan sidii ay u xaalufin lahaayeen khayraadkaasi waad mahadsan tahay ilyaas wargeyska inoo xiga waa ra'yul yowm wuxuu daabacay warbixin uu kaga hadlayo inta badan dowladaha xubnaha ka ah isbahaysiga magaciisa loo soo gaabiyo nato ay taageero muujiyeen in dowladda ukrein lagu biiriyo isbahaysiga islamarkaana ciidamo ka socda nato loo diro dhanka ukrein wargeyska oo soo xiganaya dimitre medefedef oo ah ku-xigeenka madaxa golaha ammaanka ee ruushka ayaa sheegay in moscow aysan soo saarin hanjabaad mala awaal ah markii ay ka hadashay buu yidhi suurtagalnimada in hubka nukliyarka loo adeegsado ukrein isaga oo dhanka kale mas-uulkaasi u hadlay ruushka uu ka digay in xiisadaha u dhexeeya dowladdiisa iyo kuwa reer galbeedka ay isu rogi karaan dagaal dhan walba mas-uulkan oo uu soo xiganayo wargeyska ra'yul yowm ayaa intaasi ku daray in xiisadda moscow iyo reer galbeedka ay kasii darayso marka loo eego xaaladaha sii xumaanaya waxaana uu yidhi qofna kama saari karo wakhtigan in khilaafku uu gaari doono xeerkii ugu dambeeyey ruushka wuxuu u arkaa in dhammaan hubka riidada dheer ee ay adeegsato ukrein inay si rasmi ah u maamulaan ciidamada dalalka qaybta ka ah nato ayuu hadalkiisa sii raaciyey mas-uulkaasi ruushiyaanka ah hadalkan ka soo baxay xukuumadda uu fadhigeedu yahay moscow ayaa ku soo beegmayaa xilli inta badan dowladaha qaybta ka ah isbahaysiga magaciisa loo soo gaabiyo nato ay soo jeediyeen in ukrein lagu biiriyo isbahaysigaasi islamarkaana ciidamo ka socda nato loo diro dhanka ukrein waad mahadsantahay maahir qodobka ugu dambeeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda ameerikaanka ah ee washington bost ayaa daabacday trump oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee ameerikaan ah oo maxkamad la soo taago tan iyo intii taariikhda la xusuusto maxkamadda sare ee maraykanka ayaa ku dhawaaqday in trump la soo taaga maxkamad kama dambaysa si loogu qaado baa la yidhi xukuumadda eedeymaha kala duwan ee dul hooganaya ninkan dhanka kale toddobaatan iyo toddoba jirkan ameerikaanka ah ayaa maalinnimadii shalay ee jimcaha shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada new york waxa uu wacad ku maray in raxfaan uu ka qaadan doono dhammaan eedeymaha lagu soo ogay uusanna ogolaan doonin in isaga oo musharax ah la soo taaga maxkamadda sare ee waddankaasi si guud ahaaneed eedeymaha kala duwan ee loo haysta trump ayaa gaaray ilaa afar iyo soddon eedeymood waxaana hadda shaki ku jira kursiga uu u hanqaltaagaya ninkan waa haddii muddooyinka soo aadan la soo taaga maxkamadda sare ee dalka maraykanka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi xubintii wargeysyadana maanta waa inaga intaa كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka calamulyoom ayaan isla soo gaarnay maxaan ka naqaanaa tobanka dowladood ee soo saara suufka dharka laga sameeyo isla markaana u dhoofiya daafaha caalamka warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir cudbiga ama suufka waa wax soo saarka ugu shacbiyadda badan caalamka gaar ahaan warshadaha dharka iyo tilmooyinka kala duwan wuxuu suufka muddo dheer oo qarniyo kaalin weyn oo muhiima ku lahaa wax soo saarka dharka ugu tayada sareeya caalami ahaan waxaana waqti xadirkan soo saaristiisa ay gaartay shan iyo labaatan milyan oo tan sanadkiiba waxaa jira boqolaal qeyb oo dhexaad u yahay suufka marka laga hadlayo soo saarista iyo samayntooda waxaan intaas sii dheer inuu muhiim u yahay qaybaha kala duwana dharka dhawarta khafiifka ee saaran midhaha geedka cudbiga waxaa loo adeegsadaa samaynta mawaadda balastiikiga ah sidoo kale waxaa suufka uu qayb muhiima kaga jira soo saarista warqadaha kuwa ugu tayada sarreeya alaabaha guryaha iyo sidoo kale barkamaha gaadiidka marka laga hadlayo midhaha cudbiga waxaa loo adeegsadaa wax soo saarka saliidda cuntada lagu kariyo ama qolfaha saaran midhaha waxa ay calaf iyo quud u yihiin xoolaha la dhaqdo jiridda iyo caleemaha geedka suufka waxaa iyaguna loo isticmaalaa tayeynta ciidda haddaba waa kuwa tobanka wadan ee ugu horeeya soo saarista cudbiga ama suufka ee caalamka shiinaha waxa uu muddo ka badan afartan sano safka hore kaga jira dowladaha caalami ahaan soo saara suufka ugu badan wuxuuna dalkan ka faa'iidaystaa masaaxadda dhulka uu haysto ee aadka u ballaaran islamarkaana ku habboon beerashada suufka laga soo bilaabo horaanta sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ilaa sanadkan aan ku guda jirno wuxuu wax soo saarka shiinaha ee suufku gaaray toddoba iyo labaatan dhibic shan milyuun oo baalo baalada halkan ee suufka waxaa u dhigantaa ugu yaraan afar boqol iyo siddeetan rutlo wuxuuna shiinuhu noqonayaa waddanka ugu horeeya marka loo eego caalami ahaan soo saara afar iyo labaatan boqolkiiba suufka adduunka tanina waa qaa'imada ama liiska tobanka waddan ee ugu horeeya kuwaas oo sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatanka soo saaray xaddiga ugu badan ee suufka waxaa ugu horeeya shiinaha oo soo saaray toddoba iyo labaatan dhibic shan milyan oo baalo islamarkaana u dhigantaa afar iyo labaatan boqolkiiba wax soo saarka caalamka ee suufka waxaa ku soo xiga waddanka hindiya oo isagana sanadkii lasoo dhaafay soo saaray shan iyo labaatan dhibic shan milyan oo baalo waxaana xaddigaas u dhigmaa saddex iyo labaatan boqolkiiba wax soo saarka caalamiga ah ee suufka baraziil waa waddanka saddexaad ee ugu horeeya dalalka soo saara cudbiga ugu badan wuxuuna sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka soo saaray afar iyo toban dhibic konton iyo lix milyan oo baalo taasoo u dhigantaa saddex iyo toban boqolkiiba wax soo saarka suufka ee caalamka waxaa saddexdaasi dal tartiib ahaan ama jadwalka uga hooseeya waddamada kale ah maraykanka bakistan astraaliya turkiga usbakistan argentiin iyo maali maraykanku wuxuu soo saaray kow iyo toban boqolkiiba nisbada suufka ee caalamka bakistan ee iyadana wax soo saarkeeda wuxuu u dhigmaa lix boqolkiiba halka astraaliya turkiga usbakistan argentiin iyo maali ay nisbadooda markii laisku geeyo ay noqonayso labaiy toban boqolkiiba caalami ahaan cudbigii lasoo saaray sanadkii lasoo dhaafay marka laga hadlayo dowladaha ugu badan ee dhoofiya suufka waxaa tobanka dal ee ugu horeeya kaalinta koowaad uga jira shiinaha taas oo dhoofisay xaddi aad u badan oo lagu qiyaaso saddex iyo toban dhibic saddex bilyan oo dollar arrinkaas oo muujinaya doorka ay ku leedahay wax soo saarka dharka ee caalamka waxaa markaska labaad ee ku xiga dalka shiinaha ku jira maraykanka kaasoo dhoofiya toban dhibic toddoba bilyan oo dollar kuwaas oo ah badeecooyinka suufka iyadoona sidoo kale u kaashataa farsamooyinka beeraha ee horumarsan iyo dhinacyo kale oo muhiim ah hindiya ayaa iyadana cudbiga dhoofisa xaddi aad u ballaaran oo qiimihiisu yahay lix dhibic sagaal bilyan oo dollar arrinkaas oo horseedaya taariikh ku aadan wax soo saarka suufka iyo samaynta dharka inkastoo aysan qayb ka ahayn tobanka dale ee ugu weyn ee soo saara suufka caalami ahaan haddana waxay fiitnaam saaxada la soo gashay warshadaha dharka sida xawliga kusii kobcaya waxaana dalkaas uu martigeliya kor aad u ballaaran oo dhanka wax soo saarka dharka iyo dhoofintiisa waxaana arrinkaasu soo jiitay maalgashiga astaamo iyo shirkado ganacsi oo caalami ah iyo ganacsatada tafaariiqlayaasha gudaha dalkaasi waxaa dalka fiitnaam cudbiga loo kaashadaa samaynta qaybo kala duwan oo dhar tayo leh arrinkaas oo keenay in dowr muuqda ay ka ciyaarto suuqyada dharka ee caalamka marka laga soo tago waddamada soo saara suufka waxaa tobanka dal ee dhoofiya alyaafta suufka iyo qaybaha dharka ee laga sameeyo cudbiga ugu horeeya shiinaha oo sanadkii labada kun labaiy labaatanka dhoofiyey wax soo saar lagu qiyaasay saddex iyo toban dhibic saddex bilyan oo dollar maraykanka uu dhoofiyey wax lagu qiimeeyey toban dhibic toddoba bilyan oo dharka iyo waxyaabaha laga sameeyo suufka hindiya oo iyaduna dhoofisay wax lagu qiyaasay lix dhibic sagaal bilyan oo dollar waddanka afaraad waa baraaziil oo dhoofiyey saddex dhibic sagaal bilyan oo walxaha laga sameeyo cudbiga bakistan ayaa ku jirta kaalinta shanaad waxay iyaduna dhoofisay wax lagu qiyaasay saddex dhibic afar bilyan oo dollar fiitnaam waxaa iyaduna dhoofisay badeecooyin lagu qiimeeyey saddex dhibic saddex bilyan oo qaybaha dharka ee laga sameeyey suufka astraaliya waxaa iyaduna dhoofisay marka laga hadlayo alyaafta ee sidoo kale dharka laga sameeyo cudbiga sanadkii labada kun labaiy labaatanka wax lagu qiimeeyey saddex dhibic hal bilyan oo dollar waddanka kusoo xiga waa turkiga oo isna dhoofiyey badeeco qiimaheedu yahay laba dhibic saddex bilyan oo dollar waddanka sagaalaad waa usbekistan oo ka mid ah tobanka dal ee dhoofiye dharka iyo badeecadaha kale ee laga sameeyo suufka kuwa ugu badan waxaana dalkaasi waxyaabaha uu dhoofiye lagu qiyaasay qiimahooda hal dhibic lix bilyan oo dollar waddanka ugu dambeeya ee dalalka tobanka ah ee soo saara cudbiga ugu badan waa talyaaniga kaas oo waxyaabihii uu dhoofiye lagu qiimiyey hal dhibic afar bilyan oo dollar dhanka kale markaan eegno waddamada ugu badan ee soo degsada suufka caalami ahaan kuwa ugu horeeya wuxuu qiimaha waxyiibsiga ee dhanka suufka sanadkii labada kun labaiy labaatanka uu gaaray lixdan bilyan oo dollar si guud waxaa aad u sii kordhay qiimaha cudbiga kaasoo dhammaan waddamada caanka ku ah soo degsashadiisa ay tan iyo labada kun sideed iyo tobankii iibsanayeen celcelis ahaan saddex iyo toban dhibic toddoba boqolkiiba waxaana sanadkii labada kun labaiy labaatanka uu gaaray qiimaha suufka ee waddamada soo degsaday konton iyo laba dhibic sagaal bilyan oo dollar waddamada ku yaal aasiya ayaa iibsaday in ka badan saddex meelood laba meel oo ka mid ah suufkii lasoo saaray sanadkaasi waxaana xaddigaasi u dhigmayay ku dhowaad lixdan iyo sideed boqolkiiba iyagoona u kaashanayay warshadaha soo saara dharka ee suufka muhiimka u yahay qayb yar oo ka mid a wadarta wax soo saarka suufka waxaa loo waariday ganacsatada reer yurub waxaana xaddigaas si guud lagu qiyaasay saddex iyo toban dhibic sideed boqolkiiba laatiin amerika ayaa iyadana loo dhoofiyey sideed dhibic hal boqolkiiba suufka xisada ay afrika ku lahayd cudbiga waxaa nisbo ahaan lagu sheegay lix dhibic laba boqolkiiba marka laga hadlayo waddamada soo degsaday amerikada koonfureed waxaa isku geynta nisbada ay dalalkaas soo degsadeen lagu qiyaasay saddex dhibic sideed boqolkiiba haddaba waa kan liiska tobanka dal ee ugu horeeya waddamada soo degsada suufka sanadka labada kun labaiy labaatanka marka laga hadlayo caalami ahaan waxaa ugu horeeya waddanka shiinaha oo ka mid ah kuwa soo saara dhoofiya haddana ku jira dowladaha soo degsada waxaa kusoo xiga bangaladesh vietnaam turkiga induneisiya bakistan hindiya talyaaniga kuuriyada koonfureed iyo hinduraas kuwaas oo soo degsaday nisbada ugu badan ee suufka ama cudbiga ugu dambeyn shanta waddan ee carabiga ah islamarkaana qayb ka ah wax soo saarka caalamka ee suufka hase ahaatee aan kaalin ku lahayn tobanka dal ee ugu horeeya waxay keli yihiin suudaan masar suuriya ciraaq iyo yemen suudaan masar iyo suuriya ayaa loo tixgeliyaa waddamada carabta kuwa ugu badan ee soo saara cudbiga suudaan iyo suuriya inkastoo ay ku yaalaan dhulbeereedyo u gaara suufka haddana waa dalal ay ka jirto dhibaatooyin dhanka nolosha iyo xaalado amni waddanka suudaan wuxuu caan ku ahaa wax soo saarka cudbi gaaraya lix boqol kun oo baalo masar ayaa ku xigtaa oo iyadana soo saartaa saddex boqol iyo konton kun oo baalo suuriya waxay soo saartaa boqol lixdan kun oo baalo oo cudbi ah ciraaq waa shan iyo toban kun halka yemen siddeed kun oo baalo lagu qiyaaso xaddiga cudbiga ama suufka ay soo saarto كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها